odayaasha dhaqanka dhallinyarada ciidanka runtii sida aadkaa maanta ii soo dhaweeya haweenka waa u mahad celinaya dhammaantood saxaafadda ubaad xasan oo asigana runtii wakti kululaydoo ah ii istaagayna waa qadarinaya waana uga mahad celinayaa maaragtay wanaag fara badan oo halkan ka sameeyey gor badan inaa idhaahda ma rabo wax badanaa guuxaayo dad badanaa wardhahaayo howlo badanaa isdhex socda laakiin baryaha soo socda ayaa fasiraya caddayn doona insha allahu tacaala hayran way guulaysteen guulayayna ku dhammaanaysaa arrinteeda magaaladan waxaan xasuustaa ayadoon intaanoo kale isku soo bixi karin markaan nimida waan la kacaakufnay waa la soo joognay waan la soo joognay maantana waxay maraysaa waa caasimad alxamdu lilaahi waa barwaaqo ilaahay inaan ku shukrinay ay tahay aan ilaahay kaga mahad celinay si ay noogu siiyaan waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo ugaas xasan ugaas khariif oo runtii kala raarac badan iyo kala daadasho badan oo dhacaayo isku soo celiyey meel wanaagsan oo wax laga qaban karo oo runtii lagu faani karana keena ilaahay khayr ha ka siiyo wax wanaagsan ugu dan lahaa hadduusan wax wanaagsan ugu dan lahayn maysan niyadiisu wanaagsanayn dadku maysan midaysnaanayn hal mid ayaan rabaa inaan caddeeyo dad baa baryaanu dadka marayn habaaminayay guddoomiyihii hore gobolkii cabdifataax balweyne wuxuu aadayaa guddoomiyihii rabaa haddana guddoomiye dambeoo la raadinaa ma jirto wax kalaa la raadiyo gudoomiye dambeoo la raadinaya ma jirto sheeko kalaa loo gudbaayaa waxaas meesha kama jiraan dadka lagu jahwareerinana iska dhaafaan micno kalaa la rabaa iyo wax fiican iyo hami iyo dhallinyaradan inaysan naga taariibin